Olole nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa laga sameeyay inta u dhaxaysa saldhigga Kaaraan ilaa xaafadda Xaawa Casir. Waxaa ka qayb galay ololahan nadaafadeed mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir, xogayaha guud ee maamulka gobolka, agaasimaha nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka, guddoomiyaha degmada Kaaraan iyo bulshada ku nool degmada Kaaraan. Agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka Banaadir Maxamed Suude ayaa kula dardaarmay bulshada Kaaraan inay ilaaliyaan nadaafadda degmada.
Waxaan shaqo ballaaran oo nadaafad ah ka haynaa degmada Kaaraan, gaar ahaan saldhigga Kaaraan ilaa iyo Xaawa Casir. Runtii laamigan laamigii wad- u dambeeyey oo la dhisay laamiyada u dambeeyey oo la dhisay oo ku jiray Een, shaqo badan oo culus aa laga qabtay waxaana codsigaas ka yimid in shaqadan laga qabto saakay maamulka degmada Kaaraan oo ugu horeeya guddoomiye socdaal Ee, sidaa arkaysaan saaka markaa meeshaa imaanaynay iyo siday hadda tahay labay kala tahay Ee, runtii mar kasta waxaan u taagannahay een, ninkii la yidhaahdo inaan fulino awaamiirta duqa magaalada muqdisho guddoomiye muungaab oo runtii ee, qorshihiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad ah nadaafadda degm- de- deegaanka ama nadaafadda caasimadda waxaan rabnaa shacabka degmada kaaraan ee halkan degan laamigan degan kaaraan waxay ahaa jirtay kaaraan busley laakiin hadda kaaraan waxay isku bedeshay magaalo dalxiis magaalo qurux badan magaalo la tartanta degmooyinka gobolka banaadir waxaan rabnaa guddoomiye socdaal iyo tiimkiisa in lagula xisaabtamo nadaafadda degmada qof kasta horteeda meeshan waa ganacsi maahan xaafad xasaakay oday oo ka mid a odayaasha deegaanka ayaa noo yimiday Xa- eeridiisa tobankiisa mitir waa nadiif waxaan ka qaadnaa weyni Xogayaha guud ee gobolka Banaadir Bilam Bile Maxamuud ayaa sheegtay in ololaha nadaafadeed uu yahay mid ballaaran shacabka magaalada Muqdishona looga baahan yahay inay si wadajir ah uga qayb qaataan nadaafadda gobolka Banaadir.
maanta waxaan sidii ay caadada ahaydba maanta olo'olo weyn ayaa wuxuu ka jiraa degmada kaaraan waddada saldhigga ka soo bilaabato ilaa iyo xaawo casir ilaa iyo gubadley ayay ku sii socotaa waddadaas Een, waxaa ka jiray howl culus ayaa ka jirtay waxaa nala soo wadaagay guddoomiyaha degmada kaaraan inay waddadaasi u baahan tahay nadaafad annagoo ka jawaabayna baaqiisii waxaan imaanay saakay een, aroortii hore annagoo ku soconno toddoba boqol oo qof ayaa maanta soo gashay oo waxyo kala duduwan ah oo waxyaha gobolka banaadir een, waaxda nadaafadda een, shirkadda ee, ifiya dhammaanteen annagoo iskaashanayna ayaan waddadan maadaama ay bilic ee, bilicdeeda ay weyn tahay ay tahay waddadii ugu dambaysay ee waxaan ku iraaday la dhisay in aan aad iyo aad u nadiifinno annagoo arrintaas ka duulayno ayaan maanta halkan soo galnay Een, aad iyo aadayna u socotaa hawshii ee u dardargelinayna annagoo ah maamulkii sare ah Ololaha nadaafadeed oo laga sameeyay degmada Kaaraan ayaa muhiim u ah bilicda soo celinta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir.